إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم waxaan ku dhex jirnay fi suurati albaqara marka aayaddan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka waramayaa ahlu kitaabkii yahuuddii sifada nebiyullaahi moxamed oo kutubtooda ku qornayd qarinayo isla markaasna aayadihii ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyo ku bedelanayo dadkaas jazaha ay aakhare ku leeyihiin allah subxaanahu watacaala uu maaragtay ku abaalmarin doono ayuu rabbi ka warramaya subxaanahu watacaala ina aladiina kuwii yaktumuuna qarinaayo maa anzala allahu alla waxa uu soo dejiyey oo min alkitaabi kitaabkii ah ama min alkitaabi kitaabka ka mid ah wayashtaruuna iibsanayo oo ku bedelanayo weeyaan bihi kitaabkii aayaadkii ku dhex jiray hamanan xoolo qaliilan yar ku bedelanayo ku doorsanayo ulaa'ika dadkaasi maa ya'kuluuna ma cunayaan fii butuunihim calooshooda muggeeda ila annaara naar mooye wax kale ku cuni maayaan walaa yukallimuhum allahu allahna subxaanahu wa tacaala la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah lama hadlayo walaa yuzakiihim mana tahiraya allah subxaanahu wa tacaala noocaas dadka ka mid ah walaa yuzakiihim ma tahiraya allah subxaanahu wa tacaala walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliimun mid waxanuujiyo ah ayay alla agtiisa ku leeyihiin maalinka qiyaamaha ah marka aydan mufasiriintu waxay leeyihiin waxa ay ku soo degtay waa alyahuud aladiina katamuu sifata muxamadin sala allahu alayh waali wasalam allatii fii kutubihim yani yahuudii sifadii nabiyullaahi moxamed uu lahaa calayhi salaatu wasalaam oo kutubtooda dhexdeeda ku sugnayd dadka qariyo kuwaas ayaa loo jeedaa sababtay u qarinayaan nabiyullaahi moxamed ay kitaabkooda aynan wixii ku qornaa ummadda ugu sheegayna waxa weeye riyaasadii iyo madaxtinimadii diiniga ahayd oo ay taysteen inay dhaafto bay diidayaan oy ka wareegto ayay nacayaan sidaasay marka u qarinayaan sifadaas nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka labaad aayaadka ilaahayba waxay ku gadanayaan saman qaliilay ku iibsadaan wax yar bay ku iibsadaan ayagoo maqsadkooda uu yahay adduun hela ayay xaqii qarinayaan oo ummaddii baatil u sheegayaan oo ay u fatwoonayaan waxaana sharci ahayn dadka noocaasa cadaab bay ilaahay agtiisa ku leeyihiin saasuu rabbi leeyahay ina aladiina kuwii yaktumuuna qarinaayo maa anzala allahu alla wixii uu soo dejiyey yani wuxuu rabbi soo dejiyo aayaad ah kaasoo min alkitaabi kitaabkii ka mid ah wayashtaruuna weliba iibsanayo ishtiraa hadda waxaa loo jeeda bimacna istibdaal soo bedel qaadanayo weeyaan soo bedel qaadanayo bihi aayaadkaas oo kitaabka ilaahay ku sugan ama bihi ay bilkitaabi kitaabkii ku bedel qaadanayo hamanan qaliilan xoolo yar ku bedel qaadanayo athaman alqaliil waxaa loo jeedaa waa caradu lxayaati addunya adduunka waxyaalaha laga helo oo masaalixda adduunka ah taasaa loo jeedaa xoolo buu doonaya yacni maaragtay jaah buu doonaya madaxtinimo inuu gaaro sidaasuu marka ku iibsanayaa diintiisii ayuu wuxuu ku gadanayaa adduun aad heshid buu yani kusoo bedel qaadanaya weeyaan marka amankaas allah wuxuu ku tilmaamay qaliil inuu yahay amanan qaliilan alil wuxuu soo bedel qaatay waa wax yar wey sababtoo intuu adduunkan hadduu u bato intuu nool yahay unbuu haysan kabacdina adduunkan waa uu ka tegayaa weeyaan wuu soconaya marka muddadiisa oo yar iyo ciribtiisa oo meeshuu ku dambaynayo aad u liidato xun daraaddeed baa taman qaliila loogu magacaabaa aayadda marka sababka ha la yidhaahdo yuhuudu kusoo degay laakiin macnaheedu lafdigeedu waa caam weeye wuxuuna kulminayaa yuhuudkii iyo nasraanigii iyo muslimkii sifadan laga helo tilmaamtan qofkii laga helo noocoo doonaba ha noqdo xataa muslimiinta way kulminaysaa aayadan haddii qofka muslimkaa xaqa uu qariyo xaq uu arkayo markuu qariyo adduunye uu ku doorsado laaluush iyo wax lamida ou xaqi ku qaato kusoo bedesho waa gelayaa weeyaan marka sidaas bay leeyihiin culummada waxay leeyihin wain kaana hada sababu khaasan sababkaasi haba noqdo mid gooniyahoo yuhuud kusoo degay haba noqdo falictibaaru bicumuumi lafdi laakiin ictibaarka waxaa la eegayaa lafdiga caamu muslimka laaluushka qaato oo maaragtay aayaadka ilaahay dadka u fatwoonaya waxaan diin ahayn si uu adduun u gaaro ama madaxtinimo ha ku helo oo maaragtay ninkaa madaxda ha u dhowaado baatil ha u fatwoodo maaragtay darajo ha ka helo ama xoolaha ha raadsado oo xoolaha hele waa la mid wey wuu soo gelayaa weya marka waxay leeyihiin wahuwa yashmalu kulla man katama maa sharacahu llahu wa akhada risha qof kasta oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu jideeyey qariyo oo ummadda ka qariyaa rishwo iyo laaluushna qaataa way kulminaysaa aayaddaasi yacni maaragtay qofka muslimka xataa way taabanaysaa marka cid kasta oo aayaadka ilaahay qariso islamarkaasna adduunye ku bedel qaadataa ayagana cadaabkaas way leeyihiin maalinka qiyaamaha weeyaan allah wuxuu yidhi ulaa'ika dadkaasi maa ya'kuluuna cuni maayaan fii butuunihim calooshooda muggeeda ma cunaan marka fii butuunihim marka la yidhaahdo waxaa loo jeedaa ay fii mil'i butuunihim calooshooda muggeeda loo jeedaa laanna markaad tidhaahdid yacni akala fulaanun fii batnihi haddaad tidhaahdo hebel akala fulaanun fii batnihi markaad tidhaahdo yacni akala fii mil'i batnihi oo kale weeyaan calooshiisa muggeedii buu uu maaragtay cunay ayaa loo jeedaa marka calooshay ka buuxinayaan weeyaan caloosheeda muggeeda bay maaragtay kuma cunaan ila naara naar mooye wax kale ku cuni maayaan yacni calooshooda waxa buuxinayo waa cadaabkii ilaahay subxaanahu watacaala baa la yidhaha yacni saasuu allah leeyahay subxaana wa tacaala walaa yukallimuhum allah allahna lama hadlo maalinta qiyaamaha yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha alla la hadli maayo kalaamkan allah uu noo sheegayana ma aha yani kalaam raxmad iyo maaragtay kutusinaya ma ahe kalaam yani dhibayo oo qalbigooda aanan khayr gelinaynin iyo farax gelinaynin baa loo jeedaa yani maaragtay allah midka uu kula hadli doono yani waxa u jeedaa walaa yukalimuhum allahu alla lama hadlo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha lama hadlo kalaam farax geliye qalbigooda kulama hadlo kalaam iyo hadal ictibaar u yeelo qiimo u yeelayana lagulama hadlo marka waxa lagula hadla haddii lala hadlayo la-aayaad kalaam in lala hadli doono tilmaamayaa jiro laga hadashiinayo su-aal la weydiinayo allah la hadlayo su-aashaas marka kalaamkaasi waxa weye waa kalaamu taqriicin wa tawbiikh oo cadaab ah weeyaan kalaamka lagula hadlaya ee mid naxariisu ku jirto ma aha weeyaan nadarada ilaahay uu sheegana waa sidoo kale maaratay yani walaa yanduru ilayhi meelo aayadaha odhanayo sidoo kalena waa lamid ayadana wey walaa yuzakiihim allah ma tahiro maxaa yeele rabbi muxuunan ula hadlaynin waa dad loo carooday wey lanna sifo iyo cilmi ay yaqiineen oo sharci ah ayay qariyeen markaasuu rabbi u carooday subxaanau wa tacaala markuu rabbi u carooday caradii ilaahay bay ku mutaysteen adabkii ilaahay bay ku mutaysteen markaasaan kalaam naxariis ku jirta ana lagula hadlaynin weyaan walaa yuzakiihim allah ma tahiro yani waxaa loo jeedaa laa yutnii calayhim khayran walaa yamdaxuhum allah wanaag kuma sheego mana ammaano weeyaan ammaan hadal ammaana rabbi usoo jeedin maayo wax khayroo lagu sheegayana lama arko weeyaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliimun bimacnaa mu'lim ah mid waxanuujiye ah ay leeyihiin maalinta qiyaamaha cadaabkaas bay leeyihiin marka yani qof kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa qaryaay cadaabkaas ayuu allah agtiisa ku leeyahay maalinta qiyaamaha weya bal xadiid imaamu muslim iyo nasaa-i iyo imaamu axmed ibn abi xaatim ay warinayeen xadiid abi hurayra wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam saddex nooc oo ummadeenna ka mid ah ayuu nebigu tilmaamayaa inuusan ilaahay la hadlaynin hadal raxmad leh oo maaragtay qalbigooda farax geliyo inuunan eegaynin yani maaragtay eegid iyo fiiro naxariisla uunan fiirinaynin inuunan maaragtay tahiraynin uusan ammaanaynin saddex nooc ayuu ku sheegay cadaab aliimana ay leeyihiin wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam alaaatun laa yukalimuhum allahu walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex nooc oo ummadan ka mid a allah subxaana watacaala lama hadlo hadal raxmadle kulama hadlo fiiro naxariisi ku jirtaana ma eego mana tahiro oo ma ammaano oo khayr kuma sheego cadaab aliimana waa ay leeyihiin saddexdaas waa kuwe kan koobaad nebigu wuxuu yidhi shaykhun zani nin odaya oo zinaysanayo zina raadinayo yacni maaragtay da' buu gaaray wakti ou maaragtay shabaabnimadii iyo shahwadii tirada badneed waa ka baxay markaasuu zino doontay kaasoo kale waciidkaas buu leeyahay wax ku bixiya zino maaragtay maba jiraba laanna waa duqooba da' buu gaaray iyo wa malikun kadaab nin boqor ah ama madaxweyne ah oo beenloowa yacni asagana ilaahay lama hadlo mana fiiriyo mana tahiro cadaabna waa leeyahay laanna wax been ku bixiyaayo ninkaa boqorka ama madaxweyneha maba jiraba wixii ummadda u qaban karo cid ku khasbi karta inuu been sheego ku khasbi kartana ma jirto weeyaan iyo kan saddexaad uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wacaailun mustakbir yani nin faqiira oo xaqa iska weyneeyo addoommada ilaahayna ku kibro yani mustakbir marka la leeyahay xaqiina waa iska weyneeyey khalqiga ilaahayna waa ku kibray waana mid yani axad faqiira wey yani sabab lagu qooqa maba jiraba waa nin iska faqiira oo iska baahan oo dhibaataysan ninku markuu xoolo haysto oo kale iyo waa dhici kartaa inuu maaragtay iscajabiyo way dhici kartaa laakiin mid faqiirahon waxba haysanin inuu kibro marka saddexdaa nooc sifadaasoo kale bay ayaguna leeyihiin ayuu nabiga ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ulaaika aladiina istarabuu dalaalata bilhuda walcadaaba bilmaqfira fama asbarahum cala annaar ulaaika dadkaas aan soo sheegnay oo aayaadka ilaahay qarinayo kitaabkii alle subxaanahu wa tacaala adduunye ku doorsanayaah aladiina kuwii wey ishtarow yani soo bedel qaatay ay ictaaduu wey istabdeluu bedel qaatay weeyaan addalaalata baadidii bay soo meersadeen oy la soo wareegeen bilhudaa hanuunkii bay iska gadeen oo iska wareejiyeen ekeliso bedel qaateen baadidii weeyaan noocaasi waa dadka hanuunka iska dhiibiyey baadidii la soo wareegay weeyaan walcadaaba cadaabkiina soo meersaday oo la soo wareegay bilmakfirati dembi dhaafki iyo raxmadiina iska wareejiyey oo iskaga bedelay ila noocaan noocaasoo kaleeto waa noocaan khayr oo dhanba doonaynin wey wax khayruu doonaya lama arko wixii wanaag ahaay oo dhan wuu diiday wixii sharta ahaa buu la soo wareegay mar hadduu aayaadkii ilaahay qariyey oo xaqii uusan sheegin mar haddii aayaadkii adduunye uu ku gatay kitaabkii iyo diintii uu ku iibsaday wuxuu la mid yahay yacni qofkaasi xaalkiisu waxa weeye qof baadin la soo wareegay cadaabna markaa la soo wareegay laanna baadidoo la soo wareegay baa cadaab gaarsiinayso makfira ma uu helayo weeyaan markaasuu rabbi wuxuu leeyahay famaa asbarahum cala annaari famaa asbarahum taan sida ay kaiirun yani من من السلف مفسرين في سلفك من مفسر السلف انتو دبنا اي كفسريان ما ما دي تعجبيه اهيد فما اصبرهم تا تي تعجبك اهيد معنيه ذيك الدقايا فما شيء لياب لهبا اصبرهم كو الصبر كيالي على النار نار كسب كو كسبر كيالي يعني مارت شيء عجيب ayaa asbarahum ka yeelay kuwa ku sabro cala naari naarta korkeeda ku sabro yani waxa uu la yaabayaa qofka dadkaa sida loo cadaabayo markuu arko qofkii arkaahi cadaabka ay ku jiraan dhibaatada haysato oo aynan meel ay uga baxayaan la arag markuu la yaabo wuxuu leeyahay yani maaragtay maa ashadda sabrahum sabarkoodii maxaa tira badiyey maxaa adeeg badiyey yuu la yaabayaa wey saasaa loo jeeda famaa shay la yaab lehbaa asbarahum ka yeelay kuwa ku sabro cala naari naarta korkeeda kuwa ku sabra ka yeelay weeyaan oo marka yani waxa weeyaan sida aad masalan u tiraahdid qof la xabisay oo xabsi ku jira muddo dheerna ku jira oo ku baaqi noqdaa baad la yaabaysaa markaasa waxaa leedahay ma asbara fulanan cala sabri cala alxabsi ma asbara fulanan cala alxabsi yani waxaa loo jeedaa ma abqaahu fi lxabsi shay la yaab leh baa ku baaqi yeelay oo ku reebay xabsiga ku reebay baad odhanay marka taasoo kale baa loo jeedaa macna tacajubay qabtaa in la yidhaahdo sidaasayna u badan yihiin mufasiriinta salafka waxaa jirta maada intii istifaamiyada ahayd laga dhigana macnahaasna waa uu jiraa oo la yidhaahdo famaa asbarahum cala annaari famaa ayu shayin shaygeebaa asbarahum kuwa ku sabra ka yeelay cala annaari ay calaa camali naari naarta shaqadeeda iyo dhibkeeda kuwa ku sabraahi maxaa ka yeelay kuwa ku sabir badan yani aad bay ugu sabrayaan weeyaan ayu shayin asbarahum calaa camali naar sidaasoo kale adoo yiroo kale la mid tahay marka macnaha hore un baan maaragtay macno wanaagsana oo tacajubkeeda inaan u daynaa ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك وحل إشارة ياهي وفرت لغو فيقيا waa cadaabkaas ay ku dhex jiraan allah oon la hadlaynin allah oon tahiraynin cadaabkaas dhibka badan ay ku dhex jiraan ayaa la ishaaraya daalika kaa la soo sheegay oo cadaabka ah haabitun mid sugan weeyaan biana allaha bisababi ana allaha alla subxaanahu watacaala nazala alkitaaba kitaabkii qur'aanka ahaa inuu soo dejiyey sababteeda ayuu cadaabkaasi ku sugnaaday weeyaan bilxaqi runnimana uu ku soo dejiyey yacni ay bilxaqi waasidqi waalxujati alwaadica dhabnimo uu ku soo dejiyey isagoo run ah oo dhab oo xaqiiqo ka warramayo uu ilaahay soo dejiyey arrintaas sababteeda ayuu cadaabkaasi ku sugnaaday weeyaan oo marka maxaa loo jeedaa yacni noocaa dadkii kitaabka ilaahay beeniyey markuu kitaabka xaqa inta la soo dejiyey ay beeniyeen sababteeda bay cadaabkaasi ay ku yeesheen baa loo jeedaa weyaan yani taas weeyaan way beeniyeen waqad kadabuu wastahza'uu bihi yuhuud way beeniyeen mushrikiintii way beeniyeen nasaaradii way beeniyeen wahaakada marka sababtaas ayay cadaabkaasi ku mutaysteen buu leeyahy dalika dalika almadkuuru kaa la soo sheegay oo cadaabkaas oo maaragtay ay ku dhex sugan yihiin ah yacni haabitun mid sugan weeyaan بأن الله بسبب أن الله الله سبحانه وتعالى نزل إنه سودجي الكتاب كتابك إنه سودجي بالحق حق كسودجي يعني عدالة كسودجي رم كسودجي أسقوا طبعا أو حقيقة كورما يسودجي أو مركا أي بينيين وكجس جيسان سبب تدبي على كاسكوس أي كليهين ويا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين قوي اختلفوا اسخلافي في الكتاب كتاب القرآن كدحديس اسكو خلافي إلا كتابك إلهي أسودجي وحكوفة سرني كتابك النبي الله محمد أسودجي عليه الصلاة والسلام وقرآن كي أغاكوفة سرني وإن الذين مركا كوي اختلفوا اسخلافي في الكتاب كتابك دحديس اسكو خلافي لفي شقاق خلاف إلى بنعتا دحدتك وكسوغا ويا خلافك أو بعيد فوق أي حقك لسجيه يعني وحلوجد الشقاق وحال إلى لا الخلافة لوجد كاسو بعيد عن الحق وي حقنا آد أقفق أقدر ويا حير المشركين تلفتوا ذا قرآن كم مقعيب بدنا أبحيا قال وحي إلى قرآن كواسعر قال وحي إلى وحوي وكهانة ومارتي يعني من مارتي حدقها في ريو منجم أهو فالشوءة أي قرآن كان ليمد أسقب وكهان إليهن كاهن نمود قال وحي إليهن وشعر قبل وهي كلام إلهي معه قال وحي إليهن وقول البشر بني آدم سميستيوي معه وح الله سودجي قال وحي إليهن وأساطير الأولين تكيه الرئي خرافات أي قرآن ونبي محمد سوى قوريي هذا الكافي وحلا ماذا بي أرنيا marka wixii magacyada ku sheeg sheegay khilaafka hadda waxaa loo jeedaa magacyada kala duwan dadkii ku sheegay weeyaan oo qur-aanka aanan xaqnimadiisii tilmaamin odhanaya ama sixir ama kahaana ama shicir ama wax lamida odhanaya dadkaasi waxay ku sugan yihiin la fii shiqaaqin ay la fii khilaafin khilaaf dhexdii bay ku sugan yihiin yacni shiqi bay taagan yihiin ashiqaaq waa aljaaniba ashiq waa aljaaniba dhinacaa baa loo jeeda marka xaqii bay dhinac ka taagan yihiin xaquna xaqana dhinac buu jira ayagana dhinacay jiraan weeyaan la fii shiqaaqin yacni khilaaf dhexdii ama la dhinactan kuwa ku sugan way kaasoo baciidin fogoo xaqa ka fog xaqa dhinac kaloo maraya ayagana jaanib kale mareen weeyaan marka noocaas weeyaan dadkaas sababtaas bayna maarata cadaabka ay ku leeyihiin wey laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibala almashriqi waalmaghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ayadan yani ibnu kaiir markuu ka waramayo wuxuu leeyahay aayaddan yani waxay kulminaysaa ishtamalat hadihi alaayat alkariima cala jumalin cadiimatin wa qawaacida camiima wa caqiidatin mustaqiima buu odhanaya yani aayad aada u qiimo badan wey waxay kulminaysaa aayaddan jumlooyin waaweyn iyo qaacidooyin maaragtay oo caam ahoo ummadda wax badan u tarayso iyo caqiido toosan oo mustaqiima ayay kulminaysaa weeyaan sababta marka ay kusoo degtay waxay mufasiriintu leeyihiin yacni markii allah subxaanahu watacaala muslimiinta markii hore loo jeediyo baytulmaqdis oo markaa lix iyo toban bilood ama toddoba-iyo toban bilood ay u tukanayeen jihadaas baytulmaqdis haddana laga soo wareejiyey oo kacbada loo soo wareejiyey ayaa qayb maaragtay ahlu kitaabka ka mida iyo dad muslimiinta ka mida ayaa arrintaasi xoogaa u dhibay oo ka hadlay weeyaan ahlu kitaabka waana loo soo sheegay dad baa muslimiinta ka mid oo maxaa xagga loogu jeesanaya maxay tahay iyo waa maxay adalladaas ka keenay markaasaa allah subxaana wa tacaala aayaddan uu soo dejiyey oo la leeyahay yacni samafalka shayga la yidhaahdo biriga waxaa la yidhaahdaa ma ahan inaad mashriq iyo maqrib u jeesataan ama jiha mucayana u jeesataan biriga lama yidhaahdo samafalka yacni ama baytulmaqdis u jeeso ama mashriq u jeeso ama kacbada u jeeso samafalku kaas ma aha samafalka biriga shayga la yidhaahdaa waa taacatu llahi subxaanahu watacaala waimtithaalu awaamirih samafalka la sheegayaa waa ilaah allah oo la aeeco awaamirtiisa oo la qaato allah oo la aeeco awaamirtiisa oo la qaataa ayaa samafalka la yidhaahdaa weeyaan marka arrinkan waa amar ilaahay ou amray in markii hore loo jeesto baytulmaqdis ثم markaas markaad u jeesata ilaah baad aeecayso amarkiisa qaadanaysa marka lagaa soo jeediyo lagu jeediye kacbadana amarka allah baad qaadani marka maqsadku ma ahan meeshaas ma ahe waxa wey waa amar ilaahay oo aad fulinaysod weyan amar alloo la fulinayo weyan marka taasaa loo jeedaa aayadda allah uu leeyahay laysa albira samafalku ma aha iyo wanaagga oo khayrka oo la sameeyaa ma aha an tuwalluu wujuuhakum ay tawliyatu wujuuhikum wejiyaashiina jeedintooda aad jeedisaan qibala almashriqi cadcad ka soo bax ama qorax ka soo bax jihadeeda dhinaceeda inaad u jeesataan ma aha waalmaqribi qibala almaqribi qoraxo dhac jihadeeday dhinaceeda inaad u jeesataan samafalku kaa ma aha saasaa la leeyahay marka yani an tuwal laysa albira an tuwalluu wujuuhakum yani laba qiraa'o oo maaragtay sabciyataan aha jiraan oo mutawaatira qiraa'ada xamze iyo maaragtay xabsa can caasim waxay akrinayaan laysa albira an tuwalluu albira in la kordhigo markii albira la yidhaahdo waxa weeyaan waxa weeyaan yani khabarkii laysada waa layse ismii khabaray qaadanaysay habarkeedii waa marka la kordhigo isimkuna wuxuu noqonayaa antaas masderiyadaa iyo ficilkaa ay gashay masder munsabakahoo meesha laga soo dhalaaliyo ayaa laga dhigayaayo tawliyatu wujuuhikum baa isimkeedii oo muahara weeyaan isimkiioo dib u dhacay sidaasaan odhanayna qiraa'ada marka ay jumhuurtu akriyaan jumhuur quraa waxay akriyaan laysa albiru an tuwalluu wujuuhakum laysa albiru meesha hadda albira ay qiraa'adan xabsa can caasim iyo xamsa ay kordhigeen laysa albiru bay akrinaya jumhuurta inteeda kaleeto oo marka albirudana isimkii caadigaa laga dhigo ismu laysa laga dhigo antu wallu wujuuhakumna masdarka munsabaga khabarkii laga dhigo la yidhaahdo tawliyata wujuuhikum la yidhahdo la kordhigo sidaa la yidhaahdo weeyaan marka biriga marka waxaa la yidhaahdaa yani albiru waa ismun jaamicun lilkhayri baa la yidhahda wax alla wixii khayr kulminaya oo idil ayaa yani biri la yidhahda samafalka wey wanaag oo dhan wixii kulminayo baa biriga loo jeedaa wey laysa albira yani ma ahaanin samafalkii iyo wanaag dhan oo maaragta la sameeyaa an tuwalluu wujuuhakum tawliyatu wujuuhikum wejiyaashiina jeedintooda qibala almashriqi waalmaqribi qorax ka soo baxay qorax u dhac aad u jeedisaan samafalku sidaa ma aha saasaa la leeyahay walaakina albira yani maaragtay yani halkaas in loo jeesto samafalku ma aha samafalku marka waa maxay waa taacada ilaahi subxaanahu watacaala allah oo la ateeco wey sida allahba subxaanahu watacaala markuu adaaxida iyo hadyiga iyo ka warramayo yaa mushrikiintu waxay samayn jireen hadigooda markay qalaan bay kacbada iyo derbigeedii ku rudhufan jireen ay leeyihin ilaahay buu gaaraya markaasuu rabbi wuxuu yidhi lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum marka alla kacabsiga oo alla amarkiisoo la qaatoo lagu ateeco kaasaa biriga iyo samafalka la yidhaahdaa weeyaan haddaana loo sheegi walaakinase albira samafalku man biru man marka yani maaragtay walaakina albira biru man khabarkii laakinadaasi oo ismii khabar qaadanaysay ayaa go-an marka biru mantaasaa soo qadaranaynaa weeyaan meeshu meeshuu ku qadaranya ku xadsan yahay yani waxa weye walaakina albira samafalku waxa weeye man ay biru man qof samafalkii iyo wanaag samayntiisii weeyaan qofkaasoo aamana rumeeyey billaahi alla rumeeyey allah ayuu rumeeyey walyawmi alaakhiri maalintii qiyaamaha rumeeyey waalmalaa'ikati malaa'igtii rumeeyey waalkitaabi kitaabkii oo kutubtii loo jeedo alla uu soo dejiyo o dhan rumeeyey waalnabiyiina nebiyaashii alla uu soo diray oo dhanna rumeeyey wa aataa bixiyey almaala xoolihii dhiibay calaa xubbihi maca xubbihi jacaylkiisa asagoo jecel haddana dhiibay xoolihii oo yuu siiyey oo yuu ku bixiyey yuu siiyey dhawil qurba qaraabada kuwa u saaxiibkaa ku bixiyo siiyey walyataama agoontii siiyey waalmasaakiina masaakiintii siiyey wabna sabiili qofkii musaafirka ahaayoo zaadkiisa oo go-ay siiyey wasaa'iliina kuwa su-aalanayo wax weydiisanayo siiyey yani dadka wax weydiista siiyey wa fi riqaabi wa fii fakki riqaabi yacni addoonkii xurayntiisii qoor xuraynteedna ku bixiyo qof la addoonsanayo addoonnimadii laga saaray yacni maaragtay addoon kasaarideedii ku bixiyey wa aqaama haddana oogay asalaata salaadii oogay wa aata zakaata zakadiina gutay kuwaas weeyaan samafalkoodu biriga kaa wey walmuufuuna bi walmuufuuna bicahdihim walmuufuuna kuwa oofiyo wey hum kuwaas almuufuuna kuwa oofiyo wey bicahdihim ballantooda kuwa oofiyo weeyaan kuwaas ballanka ay galaan cahdigoodii bay oofiyaan idaa caahaduu markay dadka la ballamaan waalsaabiriina waamdaxu saabiriina kuwa sabro ayaan ammaanaya gooni u ammaanaya fi lba'saa'i xaaladii dhibka badnayd ku sabrayo waaldaraa'i yacni maaragtay durka iyo shiddadana ku sabro wa xiina alba'si yani wsaabiriina kuwa sabro xiina alba'si waqta alxarbi dagaalka waqtigiisa kuwa sabraa kuwaasi weeyaan ulaa'ika dadkaas oo samafalkaa iyo wanaaggaasi sameeyey intaas oo wanaagoo biriya la yimid alladiina kuwii wey sadaquu run sheegay iimaankooda ka run sheega weeyaan wa ulaa'ika kuwaasi hum ayaga almuttaquuna kuwa ilaahay ka cabsada ahoo muttaqiinta ah ayaga weeyaan marka samafalku keliya yani xag iyo xag inaad u jeesato mashrib iyo maqrib ma ahane waa taacada ilaahay taacadii baa markana loo tiriyey taaco aada u badan ayaana loo tilmaamay intaasoo wanaaga ayaana loo soo sheegay weeyaan walidalika ibnu kaiir raximah llahu wuxuu kasoo guurinayaa yani sufyaan thawri wuxuu leeyahay markuu intaan tiriyo haadihi anwaacu lbiri kulliha samafal oo dhan aayadaana kulmisay buu leeyahay nooc ou leeyahay oo dhan ba aayadaanay dhexdeeda ku dhex sugantah uu leeyahay markaasuu ibnu kaiir isagoo hadalka tacliiqinaya wuxuu yidhi wasadaqa raximah llah wuu run sheegay sufyaan thawri allah u naxariiste maxaa yeelay faina man ittasafa bi hadihi laaya aayaddan waxay tilmaamaysa qofkii ku sifoobo oo ku tilmaamnaadaa faqad dakhala fii cura islaami kulliha wuxuu galay islaamkii oo dhan maaragtay ayuu dhexdiisii galay iyo xididadiisii iyo wuxoo dhan buu dhex galay buu leeyahay wa akhada bimajaamici alkhayri kulli khayrka waxa kulmiyo oo dhanna waa uu qaatay qofka sidaa sameeya yacni aayadda waxay ka warrantay khayr oo idil buu ilaahay subxaana wa tacaala ayuu noogu sheegay weeyaan marka rabbi wuxuu yidhi walaakina albira samafalku waxa weeye biru man qof samafalkii wanaagfalkii wey wanaaggii uu sameeye wey aamana rumeeyey billaahi alla rumeeyey allah wuxuu rumeeyey rubuubiyadiisa inuu rabbi yahay wuxuu u rumeeyey inuu ilaah yahay uluuhiyadii cibaadada asaga keliya uu leeyahay wuxuu u rumeeyey sifaadkiisa iyo maaragtay asmaadiisa siday ahayd buu ku tilmaamay wuxuu qiray inuu keligii cibaadada leeyahay axad asaga kasoo harayna oon cibaadada lahayn biru man aamana billah alla qofkii rumeeyey waa taas weeyaan walyawmi alaakhiri maalinkii dambeeyey yowma alqiyaamihiina rumeeyey yowma alaakhira maalinta qofku markuu dhinto in maalin lasoo saari doono uma la abaalmarin doono wixii uu la yimid adduunka uu kusoo shaqaystay jazaheeda uu halkaa ku heli doono hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahayba dadka rumeeyo wey waa dadka mu'miniinta ah weeyaan waalmalaa'ikati malaa'igtii rumeeyo oo muxuu u rumaynayaa malaa'igta inay yihiin yacni cibaadullahi almukramuun addoommo ilaahay oo la karaameeyey aanan caasinaynin khalqi ilaahay khalqigiisa ka mid ah ay ka mid yihiin yacni dad rabbigooda ateecoon marna ku caasinin inay yihiin oo maaragtay safarada qaar ka mid a safiirro ay yihiin oo waxyiga dadka ay soo gaarsiiyaan qolaba ay howl hayso malaa'ig inay jirtana rumeeyo waalkitaabi kitaabkiina rumay bimacnaa alkutub baa loo jeeda ash waxaa la yidhahdaa yani alkitaab hadda waa ismu jinsina la yidhahda wuxuu kulminayaa yashmalu kutub alkutub almunazalati min asamaai cala alanbiyaai ilaa nabigeena laga soo gaaro calayhi salaatu wasalaam oo qur-aanka laga soo gaaro kitaab kastoo rabbi uu soo dejiyey ayay kulminaysaa waalkitaaba ay lkutub kutubtiina rumeeyo وسيدة ذلك المؤمنين تا مكة لسوعان كتاب التوراة ذي الرميسيين إنجيل بين الرميان قرآن بين الرميان زبور بين الرميان صحفة الله مارت أنبياء قارسية بين الرميان وحاسو إذن والرميسيين كله ذلك المؤمنين تا ونوعاس وي ما kala qaadaano qaarna waa rumaynayna qaarna waa diidaynaa sida alyahuudu walnasaara ay sameeyaan ma yeelayaan weeyaan wannabiyiina nebiyaashii alla uu soo dirayna rumeeyo ambiyadu rabbi soo diray ayay dhammaantood rumeeyaan yacni maaragtay kuwooda ugu horreeyey iyo midka ugu dambeeyo aadam oo nabiyullaahi aadama ugu horreeyo ilaa nabiyullaahi maxamed lagu khatimo ayay rumaysan yihiin ma kala qaadaan dadkaas weeyaan dadka wanaagga sameeyey birigoodii iyo samafalkoodu waa kaas weeyaan markaasaa haddana waxaa la yidhi wa aata almaala xoolihii dhiibo bixiyo baa loo jeedaa calaa xubbihi yacni jacaylkiisii ou jecel yahay asaga laftiisa ou jecel yahay xoolihii ou jecel yahay marka calaa xubbihidan waxaa la yidhaahdaa waa masdarun mudaafun ilaa faaciliyaa la yidhahdaa faacilkiisa loo idaafeynaya asagaa jecel maca xubbihi yani waxaa loo jeedaa calaa xubbi mu'ti lmaali kan xoolaha bixinaya waa jecel yahay xoolaha markuu dhiibayo isagoo jecel oo u baahan oo inay ka baxaan aan jeclayn buu ilaahay dartii u dhiibaa oo bixinaya weyaan saasuu u bixinaya taasaa loo jeedaa marka waxaana tusinayo macnahaas in la yidhaahdo aayaddan allah uu leeyahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wanaag maba gaaraysaan ilaa aad dhiibtaan waxaad jeceshihiin aad bixisaan marka xoolihii isagoo jecel ayuu dhiibaa oo bixinaya weeyaan waxaa tusinayo yani xadiidka saxiixanka ku sugan oo abu hurayrana oo warinayo bukhaari muslimna ay maaragtay soo saareen abu hurayrana nabiga uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam nabigeenna wuxuu leeyahay afdalu sadaqati an tatasadaqa wa anta saxiixun shaxiixun takhsha alfaqra wa ta'malu lghina yani sadaqada midda ugu fadliga badan waxa weeye inaad sadaqaysatood wax la baxdo adoo fiyow laanna markii mawtka kuu yimaado haddaad tidhahdo hebel intaas hala siiyo hebel intaa hala siiyo hebel iyo hebel ilaah baaba siiyeyba maba ka qaadi kartidba adiga ma lagaamaba rababa adiga inaad wax bixiso ma ujeedaa marka adoo fiyow inaad dhiibto weliba shaxiixahoo ku bakiilayo oo xoolaha inay ku dhaafaan aanan jeclayn inaad dhiibtid taksha alfaqra faqri aad ka baqayso haddaad bixiso ama faqrigooda aad leedahay wa ta'malu lghina haddaad haysatana aad rajo ka qabto tanaadnimo inaad gaarto inaad taa bixisa baa la rabaa weeyaan marka yani markuu rabbi leeyahay wa aata almaala calaa xubbihi sidaasaa loo jeeda maca xubbi jacaylkiisii maalka uu jecel yahay isaga oo maaragtay dusheeda ku sugan ayuu dhiibaa oo waxay la mid tahay wayudcimuuna aطacaama calaa xubbihi miskiina wayatiima waasiira yani dadkaasay siiyaan ayagoo xoolihii jecel bay dhiibayaan weeyaan yay siinaya marka dadkii mustaxiqiinta ahaabuu rabbi noo sheegay mutaystay in la siiyo waa kuwe dhawil qurba qaraabada kuwa u saaxiibka ahaabay siiyaan dadkii qaraabadiisa ahaa ayay ku sadaqaystaan maxaa yeelay qaraabada waa kuwa ugu habboonaansho badan sadaqada wax lagu sadaqaystaa ayagaa ku habboonaansho badan weeyaan ayagaa ku habboonaansho badan sida imaamu axmed oo warinaayo wakadalika imaamu nasaa'i xadiid sanadkiisu oo xasan yahay wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam alsadaqatu cala almiskiini sadaqa qofka miskiinka ah oo qariibkaada aanan ahayn qaraabadaada ahayn sadaqada aad siiso waa sadaqa weeyaan waa sadaqa wey wa calaa diraximi tintaani sadaqatun wasila qofka raximka iyo qaraabadanimada u saaxiibka ahna oo qaraabadaada ah laba buu leeyahay laba sadaqa wey mar waxa weeye waa sadaqa oo qofkaan asagoo baahan baad wax ku sadaqaysatay marna waa silatu raxim qaraabanimaad u xiriirinaysaa weeyaan marka sadaqadaas ayay maarata dadka aqribada ah ayay siiyaan walyataama agoontiina waa ay siiyaan ayuu maarata buu ku siiyo wa aata almaala bixiyo calaa xubbihi maca xubbihi dawil qurba qaraabadii siiyo walyataama agoontiina siiyo adoonkana waa qofka aabihii ou dhintay maxaa yeelay aabba u kasbo wax u shaqaynayo weeyaan kaasoo kale oo daciifka ah weli aan qaan gaarin mar hadda qofku qaan gaaro yatiimnimo waa uu ka baxay weeyaan kaas ayuu maaragta siiyaa oo uu ku sadaqaystaa maxaa yeelay waa qof mustaxiqo aada u baahan weeyaan waalmasaakiina masaakiintii bay siiyaan masaakiinta ayay siiyaan masaakiinta marka maxaa loo jeedaa waxay leeyihiin culammadu hum aladiina laa yajiduuna maa yakfiihim min quutihim wa kiswatihim wa suknaahum dadka aanan haysanin wax ku filan xagga cuntadooda xagga maaragtay labiskooda xagga degaanka iyo meeshay maaragtay ay u hoyanayeen dadka wax ku filan aanan haysanin ayaa masaakiinta la yidhahdaa weeyaan miskiin waa kaas weeyaan walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixaynka ku jiro abu, abu hurayra oo warinayo wuxuu rasuulku noo sheegay calayhi salaatu wasalaam laysa almiskiinu bialtawaafi aladi tarudduhu altamratu waltamrataan walluqmatu walluqmataan miskiinku ma ahan buu yidhi midka markii midkaan dadka dhex wareego oo haddii hal timir la siiyo ama laba timir ku kaaftoomayo ay celinayso ku fillaanayso haddii laba luqmad la siiyo ama hal luqmad la siiyo ay ku fillaanaysahay kaa ma ahan buu yidhi miskiinka walaakina almiskiinu walaakina almiskiina qofka miskiinkaahi waxa weeye aladi laa yajidu ghinan yuqniihi walaa yuftanu lahu fayutasadaqu calayhi waxa weeye waa qofka wax ku filan aanan haysanin dadkuna aynan garanaynin oo dadka aan waxba weydiisanaynin oo labiskiisa nadiifsado oo maaragtay baahan cidna aan wax weydiisanayn oo marka aan la garanaynin si hadhow loogu sadaqaysto aan la fahmi karin miskiinka kaa wey laanna dad badanoo waxaa jira wax ku filan aanan haysanin dadka su-aashoodana aanan doonaynin wamaca dalika yani maaragtay dharkooda cadaysanayo oo su-aasha bani aadamka iska ilaalinayo dadkaasa maaragtay jiro weeyaan marka noocaas dad gooniyaba fahmi karo موجدة للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء قفك حالك ذك جاهلة وحوم لينا يا إن أغنيين محايا لا يسألون الناس إلحافا ذاتك مسو آشان سيب مارك في كعل علمة وحوم ويدي سنية مرك ذاتك مساكين تا أيو وحسيا والسائلين كو وحويدين ينا وأوصيا وينا والمساكين وابن سبيل ده كان مسافر كابن سبيل هو مسافر كوية المسافر الذي قد نفذ زاده قف زاد كيس أو ضماضي أي لو جيدا مقالة دي سنة أن جوغين مركا وحي سيان وكسة دقيستان إلا وحو عنو إيا وحو عضو إيا ميرو سحبة وكهر إلا عديس وكبهرو أيو سياء وكسة دقيستان ويا وابن السبيل أيو سياء مالكي ويا والسائلين كوا ويديسنا ينا وأصيا يعني واتك سؤاش أو بنبحقه ويديسنا يحنا لسيا بها يتوكسنا يويا وفي الرقاب وفي فك الرقاب قارتي حرين تيدنا وحريك وكبحي حوليس كديبا يعني فك الرقاب وحداجي ده يعني وحكم التهماشا آياتها إلهي سبحانه وتعالى قرآنك أو ما ارتدتك كتر ترسينا يو أدون لماذا إني تماته lanna addoonsiga sidaad og tihiin kuma imaanin islaamku in lais addoonsado ma qabo bal markii nabiyullaahi maxamed ilaahay uu soo dirayay dadka midab baa lagu gumaysan jiray xirfad hoosayso oo liidata dadka ay isku gumaysan jireen waxaa la isku gumaysan jiray dayn markuu qofku dayn ou daymoobo kii ou daynta kulahaaba addoonsanayo waxaa la isku addoonsan jiray dagaalka markii la diriro qoladii laga adkaada baa la addoonsan jiray markii allah nabiyullaahi maxamed uu soo diray calayhi salaatu wasalaam saddexdii noocoo hore dayntii waxaa la yidhi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara qofka dayn hadduu qabo ma addoonsan kartid ilaa uu maaragtay tanaadnimo ka gaaro oo xoolo uu ka hela waad sugaysaa taas waa midda lagaa rabo weeye taas waa la joojiyey layskuma addoonsan karo midabna layskuma addoonsan karo laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa cajamiyin calaa carabi mid mid ka fadli badan ma jiro midab iyo wax lamida laiskuma gumaysto xirfaduna sidoo kale weeyaan nin ninka fadli badan lama arko laiskuma addoonsan karo idan hal dariiqo keliyaha soo hartay dariiqada noo soo hartay waa tee waa dariiqadii dagaalka tii dagaalka waxaa loo reebay waxaad og tihiin jihaadka waxa asalkaba horta loo jihaadaya dadka inuu khayrku gaaro jihaadka sidiisaba waxaa loo sharciyeeyey waxaa weeye dadka in islaamnimadii iyo diintii ay gaarto teedka iyo xijaabka iyo darbiga dadka ka hortaagan diinta inay qaataan oo dhagahooda ay maqlaan in laga wareejiyo awooddaas in laga wareejiya loogu talagalay marka haddii muslimiinta iyo gaaladii ay diriraan ayagoo u diriraayo litakuuna kalimatullahi alculya kelimada alle inay kor noqoto muslimiinta ay u dagaalamayaan oo markaa muslimiinta wax laga qabsado waxaad ogtihiin gaalada way adoonsanayaan haddii marka muslimiintii la yidhaahdo qofkii maaragtay annaga aan soo qabanaaho gaaladii ka mid a yaana la adoonsanin haddii la yidhahdo iska sii daayo weliga hujuumkaa joojin maayaan iyo weerar waa ku haynayaan waa kula dagaalamayaan laakiin xanuujin ayaga la xanuujinayo sida muslimiinta u xanuujiyeen baa loo baneeyey oo la yidhi idinkana adoonsada maaragtay inta ayagu adoonsanayaan markaasaa waxaa u furan marka qaabo badan in la furto oo qofkii fidyo uu dhiibo oo lasii daayo in laiska manaysto laiska sii daayo waa kuu banaantah qofkii la siiyo adoonkii loo dhiibay inuu iska sii daayo marka duruq fara badan buu marka shareecada islaamka u jidaysay adoonnimada looga takhallusi lahaa looga bixi lahaa buu islaamku u sameeyey tanaa ka mid ah yacni qofka haddii waxaa jira qof la yidhahdo mukaatab la yidhahdo masalan yani waxa weeye ninkii sayidkiisii ahaa oo lahaa isaga ido adoonka iska lahaa ayaa wuxuu leeyahy war aniga inaan shaqaystaan rabaa waana xoroobi inay xoreysaan doonaya nin noolaan kara baan ahay iska kay xoree markaasuu leeyahay xoolaha ii keen haddaa intaa ii keento waan ku xoreynaya markaasoo kale qofkaasoo kale xoolaha la siinaya wa fii fakri riqaabi tataawi si uu u xoroobay inaad usiisid baa la dooni waxaad ogtihiin qofkii maaragtay maalin ramadaana naagtiisa u tago xaaskiisa la kulma falyuctiq raqaba baa leeyahay addoon ha xoreeya yacni waxaa la rabaa in laga takhalluso addoonnimadii laga baxo qofkii naagtiisii diyaaroo yidhaahdo amti calaya ka dahri ummi falyuctiq raqaba addoon ha xoreeyo dariiqo fara badan ayuu islaamku jideeyey weliba inta waxaa ka badan qofkii addoonkaa inta tacliimiyo xoreeya ajriga uu leeyahay baabdana loo furayo baa jiro marka islaamku inuusan addoonsi ogolayn ayay tusinaysaa yani kun iyo afar boqol oo sano ka hor ayuu ilaahay subxaana watacaala qur-aankan soo dejiyey si addoonnimada looga takhallusi lahaa walidalika hadda waad artaan gaalada waxay ku dacaayadeeyaan khaasatan dadkan afrikaankaan ay dhahaan muslimiinta idin addoonsan jirta bay yidhahdaan ayagaa dadka addoonsan jiray ayagaa loo geeya marka la qaada yaa iibsado yaa iibsan jiray marka la geeyo ayagaa gadan jiray suuqyadooda iyo waxooda ku shaqaysan jiray gaalada saas bay ahaayeen markay marka heleen warshadahan iyo maaragtay technolojigan markay heleen iyo bay waxay xisaabtameenay fiiriyeen ninkaan addoonkaa kharashka ku baxaya iyo wuxuu soo saarayo markii la fiiriyo iyo qalabkaan kharashka ku baxaya iyo wuxuu soo saarayo yaa tayo badan labadooda yaa sarreeya kanaa dhib badan xoolaha ku baxaayo raashinkii jiifkii cuntadii wuxuu ku baxayo iyo wax soo saarkiisu aada u yar laakiin qalabkaan la helay wuxuu soo saaray maarata intaasoo kharashka soo maalintii soo saaraya kharashkiisuna waa yaryahay intaasuna soo saaray marka sidaa darteed bay marka waxay yidhahdeen marka addoonsi ma jiro waa markii danta dantooda ay gaareen laakiin islaamka goormo uu yidhi ayagu shalay maanta aanay dhaayin waa hadda dhow markay hadalkaa leeyihiin laakiin islaamku goormo kun iyo afar boqol oo sano ka hor ayaa dariiqadaas lagu xoreynay dariiqadaas marka way jiraysaa inta yacni qiyaamo ou ka dhacayo muslimiintu hadday jihaadaan jihaadkaas wixii lagu soo qabsado gaalo ah ayadoo loo dagaalamayo litakuna kalimatullahi lculya waa la adoonsanaya si loo maaragtay maxaabiistooda maxaabiistooda haddii loogu furto loo samayn karo marka dariiqadaas unbaa islaamku ogol yahay sababkaasaana loo jideeyey wey wafii fakki riqaabi qoor xoraynteed yani qof adoonsi ku jiro adoonnimada laga saaraa ayuu maaragtay ayuu wax ku bixinaya weyaan ayuu xoolihiisa ku dhiibaa wa aqaama salaata salaadana waa oogay yani kuwaas weyaan wa aqaama salaata salaada oogo yani salaada oogo waxaa loo jeedaa afcaasheedii ayuu dhammaystiraa rukuuceedii arkaanteedii sujuudeedii khushuuceedii waxaan xawja tuma'niinadeedii yani waskii sharciga ahay loogu talagalay ayuu ku tukanaya weyaan wa aata zakaata zakadana dhiibo zakadow dhiibaa zakadow dhiibaa laba macnoba way kulminaysaayo yani maaragtay waxay ixtimaashaa zakaatulmaalkiibuu bixiyaa xoolihiisuu zakadii ka dhiibaa oo dadka mustaxiqiintaha iska lahaa ayuu siiyaa sida saciid ibnu jubayr iyo muqatil ibnu xayaan ay ku fasirayaan waaata zakaata zakadana dhiibo waa la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu sheegaa waaata zakaatada zakaadkan waxaa la yidhaahdaa waa zakaatu nafsi min alakhlaaq alradiila yani akhlaaqda xunxunkaana naftiisa ka tahiro naftiisu ka tahira oo waxay la mid tahay qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha ila qofka naftiisa tahira waa liibaaray oo ku tahiro iimaan akhlaaq wanaagsan waa qof naftiisa tahiray weeyaan waaata zakaata zakadiina qaatay oo maarata zakadii bixiyayo naftiisii tahira waa la dhihi karaa laakiin macnahan hore macnaha hore oo culummadaas ay ku fasirayaan ayaa maaragtay macno daahira ah wa aata zakaata zakadiina dhiiba xoolihii zakada ka bixiyo wlmuufuuna bicahdihim marka wlmuufuunadan yani man aamana billahi da horaan ku cadfayna walaakina albira man aamana billahi kuwa ilaahay rumeeyo wey wlmuufuuna yani muminiinti muminiintii baa loo man aamana billahi ay ilmuminuuna waay muminiintii baa loo jeedaa iyo wlmuufuuna kuwa oofiyo weeyaan bicahdihim cahdigooda oofiyo ballantoodii oofiyo ama inaan ka dhigno yani maaragtay habar oo mubtadihiisa go-an yahay hum kuwaasi almuufuuna kuwa oofiyo weeyaan bicahdihim ballantooda bay oofiyaan idaa caahaduu markay ballan galaan ballanka way oofiyaan ama allah ha la galeen ballanka ama bani aadamkii ha la galeen ballantii ay galaan way fuliyaanow siday ahayd bay ula yimaadaan waa aayadda allah uu leeyahay waaladiina yuufuuna bicahdihim walaa yanquduuna almiihaaqa ballanta ma buriyaan way fuliyaan ballanta ay galaan weeyaan والصابرين لأن إلا بلنك أولو في ودين إيمان وي عكسك إذا بلنت أولو لقب حاكي وامحي يعني ونفاق هو منافق نموى على مدها النفاق نبي الله محمد الشهدي أي كم تغيري آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان يعني تاسبا كمدة هذا بلن قرأ وأكب حاويا waxaa riwaayo kale ka ahayd idaa xadaa kadab waidaa caahada kadar hadduu ballan galo waa ballankuu buriyaa weeyaan marka yani ballantoodii bay oofiyaan marka ballanta ay galaan way fuliyaan weeyaan wsaabiriina wsaabiriinadan fi maxal nasbinay taallaaye waxaan ku nasbinaynaa cala almadxi ayaan ku nasbinayna waamdaxu saabiriina de waxaan ammaanayaa alsaabiriina kuwa sabro fi lba'saa'i xaaladii baaska lahayd ku sabro albasaa waxaa loo jeedaa ashiddatu walfaqru baa la yidhahda qofka dhibaatada markay ku dhacdo faqriga uu ka tira bato ba'si baa haya baa la leeyahay faqrigaa loo jeeda iyo wadaraa'i yani marka uu durka jiro durkana waxaa loo jeedaa maradka iyo wixii lamid ah waa cudurka jirada iyo wixii lamid ah weeyaan ayaa loo jeedaa weeyaan marka dadkaas markuu dhibaato ku dhacdo faqri uu soo qaabilo cudur jirkooda oo ku dhacaa intaba waa ay ku sabraan oo sabir bay la yimaadaanaan leeyihi marka sabirka yani waxa weye dadkaas muminiinta iska leh haddii dhib ku dhaco way ku sabraan khayr hadduu ku dhacana khayr hadduu asiibana waa ka shukriyaan sida maaragtay imaamu muslim fi saxiixi uu ku warinaayo imaam axmed can suhayb iyo xudayfa ay ka warramaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cajaban lilmu'min qofka mu'minkaa la yaab leh laa yaqdi allahu lahu qada'an alla xukun ilaahay kuma rida qada iyo qadar ilaahay uma xukumo ilaa kaana khayran lahu wuxuu rabbi u qadaro oo rabbi u xukumaahi khayr buu u yahay mar kastaba khayr uu yahay in asaabatu saraa xaaladii faraxa lahayd hadday asiibto barwaaqe iyo caafimaad iyo owlaad iyo nicmo ilaahay uu siiyo shakara fa kaana khayran lahu wuu ku shukriyaa kaas baana u khayr badan wain asaabathu daraa xaaladii dhibka lahayd hadday ku dhacdana oo dhibaato ay gaarto sabara fa kaana khayran lah dhib markuu ku dhaco faqrigii iyo dhimashadii iyo cudurkii iyo wax lamid a hadday asiibaan waa ku sabraa kaas baana u khayr badan weeyaan markaasuu yani nebigu yidhi walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min arrin kale qof kaloo arrintaas iska leh ma jiro ilaa qofka mu'minka mooye marka wasaabiriina kuwa sabro weeye fi lba'saa'i dhibaatada oo faqriga iyo bu'siga waxa lamidka ku sabro wadaraa'i dhibaatada kaleeto cudurka ahna ku sabro weeyaan wa xiina alba'si yacni wa amdaxu saabiriina kuwa sabra baan ammaanaya xiina alba'si yacni waqti alxarbi baa loo jeedaa dagaalka waqtigiisa jihaadka marka lagu jiraayo dadka sabro oo adkaysto oo aan baqanin oo cararin oo jihaad ilaahay sidaa u gala dadkaas ayaan ammaanaya wey waxiina alba'si marka albasu halkan waxaa loo jeedaa waa alqitaalu waljihaadu fi sabiili illah ayaa loo jeedaa weeyaan sida allahba uu leeyahay walaa ya'tuuna alba'sa ilaa qaliila solamada walaa ya'tuuna alba'sa yani walaa yani walaa ya'tuuna alxarba wey dagaalkii ma yimaadaan munaafiqiintii in yar bay yimaadaan waqti zaman yaray ka qayb galaan ma maaratay sida mu'miniinta ee jihaadka uga qayb qaataan munaafiqiinta ugama qayb qaadato weeyaan dadkaas ayaan ammaanay ulaaika dadkaas oo aan tilmaamaha loo soo sheegnay aladiina kuwii weeye sadaquu run sheegay oo fii qowlihim aamanaa ay yidhaahdeen ayay kurun sheegeen iimaankoodii qalbiga ahaa iyo kii qawliga ahaa labadaba way xaqiijiyeen kii ficliga ahaa iyo kii qalbiga ahaa iyo kii qawliga ahaa intaba way xaqiijiyeen weeyaan waa dad ka run sheega wey wa ulaa'ika kuwaasi oo dadka mu'miniinta hum lmuttaquuna kuwa rabbigooda ka cabsado oo muxaramaadka iska ilaaliyo طاعوينك اللي مادو وكواس بو الله لي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي كوي الله يا رسول في سر ميو كتب عليكم كتب وحا لواجريي ولا فرض يالي عليكم دشينا وحا لغو قري القصاص القصاص أي العدل في القصاص يعني قصاصتي عدالة ديري أك عدالة سميسان أي دشينا لغو قري في القتلى كوي لدلي يعني في القتلى كوي لدلو إن القصاصتي عدالة كسميسان أيو ربي سبحانه وتعالى إذن كفر ديلو إذن كواجبية ويا مركع القتلى يعني وحل إلى هذا جمع قتيل جمع قتيل قتيل قتل لغو جمعية لغو جمع لغو دقا وحي إلى هذا قتيل ووزك فعيل إلى هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث من يهوان لبضب وأسمية والذي كرم أو مثلا وحل هذا مركا نين كور رميسو نين لدليل أرد قتيل هو ولا دليل يعني فلان وحال هذا رجل قتيل نين لدليل هو بمعنى مقتول هو كل دليوي هوان مركا تهد ليسنا امرأة قتيل بعضه ايه تأكد دليميسي امرأة قتيل بعضه بمعنى مقتولة كل دليوي يعني سلاسة الله أرنيا مركا يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تأهايو كتب عليكم دشين وحا نقو واجبية القصاص قصاص بالدين كو واجبية عدالة إنا قصاص تكسميسا في القتلى يعني كوي اللي دلي الذين قتلوا بالوجيدا kuwii la dilay qisaastoodii inaad cadaalad ka samaysaan ayaa laydinku waajibiyey weeyaan allah subxaana wa tacaala sidaas ule alqisaas waxaa la yidhahdaa waa muqaabalatu lficli bimilihi qofka wuxuu sameeyey oo kaloo lagu sameeyaa la yidhahdaa waxay adiga aad samaysay baa lagugu samay wax muqaabalkeedoo la mida ayaa lagugu samaynayaa weeyaan sidaasaa la yidhahdaa oo waxay leeyihiin waxaa laga soo qaatay min qawlihim yani fulaanun اقتص أثر فلان هبل وحو راعي ذاتي هبل بو راعي بأرنيا يعني معنى هذا وامحي إذا فعل مثل فعله وحو كل سمايه وكان حديء أو سمايه بل إلى هذا اقتص أثر فلان هبل راتي سيبو دبق لي الراعي بال أرن مرك اقتصاص تروحوي قفكر قفو دلي وشي أو كد لي قفكر ما أصلا لقد دلي سؤال دلي يعني سيو كان لقد سمعين يا ولي wixii uu sameeyey unbaa la samayn saasaa loo jeeda muqaabalatu lficli bimilihiyaa la yidhahda shayga falkaa la sameeyey fal lamid ah in qofka lagu sameeyo weeyaan taasaa loo jeeda arrintaas ayaa la idinku waajibiyey markaasuu rabbi wuxuu yidhi alxuru qofka xorta ahaa oon addoonka ahayn bilxuri yuqtalu waa la dili bilxuri baa loo dili kii xorka ahaa baa loo dili qof xoraa wax dilay mid kaloo xoraha baa loo dilaya yani qof xor uu dilay asagana waa la dilay qof xoraa dishay adoo xor ah baa oon addoon ahayn baa dishay adigana waa lagu dilaya waalcabdu wayuqtalu lcabdu addoonkii waa la dili bilcabdi addoonkii ou dilay sababtiis baa loo dilaya addoonka hadduu addoon dilo waa loo dilay waalunhaa haweentiina watuqtalu lunhaa haweentii waa la dili bilunhaa haweentii ay dishay ayaa loo dilaya sababteeda weeyaan haween bay dishay ayadana waa la dilaya aayaddaa marka allah wuxuu kaga warramayaa wuxuu noo jidaynayaa qisaas ayaana loo jidaynaya qisaastaas xikmada ku jirto waa allah baa nooga warrami doono inay taysiir tahay oo takfiif ay tahay ayaan arki doonaa baa laga warrami in maaragtay qofkii la qisaasto in cafwi aad la timaadidoo diyo qaadato inaad iska wada cafiso diyadii xataa aadan qaadanin intaba waa ku furan tahay weeyaan marka aayaddan qisaasta ayuu rabbi kaga warramayaa sababta ay kusoo degtay mufasiriintu waxay leeyihiin laba sababoodba way sheegaan sababka koowaad waxay leeyihiin yuhuuddii madiine deganayd laba qabiiloo deganayd laba ka mid ah saddex qabiil baa deganaa laba ka mid ahoo bani bani qurayda niman la yidhaahdo iyo banu nadiir ayaa jiray marka qabiilada bani qurayda la yidhaahda iyo bani nadiira horay u dagaalamay markay hore u dagaalameen baa laga adkaada bani qurayda waa la dhameeyey marka bani nadiir waa ka sarreeyaan dadkan dad ka sarreeyay bay isku arkaan sidaas bay isku arki jireen markaasaa haddii ninka bani nadiir ka mid ah ou dilo nin bani quraydo ka mida ou dilo looma qisaasi jirin yuhuudda maxaa yeelay kufku ma aha sidaa darteed ma loo qisaasi jirin qisaas looma samayn jirin saasay leeyihin bal in nin nadari ah oo bani nadiira marna lama dilo diyo u bixinaya diyo hadduu bixiyana kan bani quraydaha diyada laga bixinayaa waxa weeye yani waxa la yidhaahdo yani maxaa la yidhahdaa miata wasqin ayaa laga bixi oo timir ah wasqiga waxay ku sheegaan waa maaragtay halkii wasqi waxaa la yidhahdaa lixdan suus lixdan suus oo timir ah weel qaado ayaa wasqiga la yidhahda marka boqol marka wasqi oo kiiba uu ku jiro lixdan suus oo maaragtay timira baa diyadiisii laga dhigaya oo la siinaya weyaan waa kan bani quraybihii mana loo qisaasayo loo dili maayo bani nadiirkii la dili maayo haddii nin quradii ah oo reer bani qurayde u dhashay ou dilo nin reer bani nadiira ou dilaa waa loo qisaasaya waa la dilaya laanna waa dad jabay waa laga adagya waa loo dili haddii ay ka tanaasulaan qisaasta oo reer bani qurayde diyadii bixiya la yidhaahdana waxay dhiibayaan yani dicfi labalaabkii ou bixina laga bixin jiray reer bani qurayda diyadii laga dhiibayay labalaabkeeday bixinayaan laba boqol oo wasqi ayay bixinayaan oy dhiibayaan weyaan laba boqol meesha boqolka kuwan ka dhiibayeen laba boqol baa laga qaadaya marka sidaas bay ahayd sidaa markay ku dhaqmayeen baa allah subxaana watacaala aayaddaa soo dejiyey alcadlu fi lqisaas yani qof qof kaleeta ka fadli badan ma jiro ninkan yani xorta xortii baa loo dili adoonka adoonkaa loo dili gabadhii gabadhii baa loo dili wahaakada sidaas weeyaan aayaddaana soo degtay sabab kaleeta oo qataado sheegayo waxay leedahay wuxuu leeyahay dadka jaahiliga ahaa mushrikiintii carabta waxaa ku dhex jiri jiray kaana fiihim bagyun wa taacatun lishaytaan dulmi fara badan iyo shaydaanka ay ateecaan bay ahaayeen markaasuu wuxuu yidhi qabiil haddii ay xoog leeyihiin oo qabaaisha carabta ka mid ah oo is arkaan inay awood leeyihiin qabiil kale ay ka xoog badan yihiin markii addoon ayaga ka mid ah qabiilkan xoogga leh addoonkooda haddii uu dilo qabiilka kale nin aan addoon ahaynoo xora hadduu dilo ayuu dilay addoonkoodii baa dilay yacni maaragtay wuxuu dilay yani maaragtay maxaa la yidhaahdaa maya nin qabiiladii kale ka mid ah ayaa addoonkoodii ciddaan addoonkoodii dilay ciddii xoogga lahayd baa addoonkeedii la dilay waxay leeyihiin ma raalli noqonayno ilaa aan nin xora u dilno addoonkaan addoonkan maaragtay annaga ah waa nin weyn ciddaasu ka tirsan yahay waa inuu nin xora u dhintaa saasoo kale bay leeyihin haddii gabar laga dilo sidoo kaleeto gabar kalaan u dilaynaa ma oranayaani ama gabadhii dishay uma qisaasayaan waxay leeyihin nin xoraan u dilaynaa markaasaa allah aayaddaa soo dejiyey ou leeyahay maaragtay yani alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi walunha bilunha riwaayo kaleeto ibn cabaas oo cali bn abi talxa uu ka warinaayo ayadan alunha bilunhaada wuxuu leeyahay cabdulahi ibn cabaas wadalika anahum kanuu laa yaqtuluuna arajula bilmar'a mushrikiinta waxay ahayd haddii ninka uu haween dilo looma dili jirin looma qisaasi jirin waa haweena la leeyahay looma dili jirin markaasuu yani laakiin ninka hadduu nin dilo waa u dili jireen haweentu hadday haween kala dishana waa u dili jireen laakiin hadduu ninku haween dilo haweenta uma qisaasi jirin markaasaa allah aayaddan soo dejiyey yani maaragtay annafsu binafsida wakatabna calayhim fiiha an annafsa binafsidaasi aayaddan ay soo degtay bay oranayaan weyaan sababtu waxay doontaba ha noqoto ama taa ha la yidhaahdo ama tan ha la yidhaahdee aayadda waxay ka ka warramaysaa in yacni lagu sameeyo qisaasta cadaalad in lagu sameeyo marka aayadda daahirkeeda markaa fiiriso waxa weeye الحر بالحر أدونك يعني قفك حرت أها قف حر بالود له أدونك والعبد بالعبد أدونك أنا أدون بالود والأنثى بالأنثى هوانتينا هوان اللود لي ومنطوق آية وسيدة سويا مركا يعني مفهومك مركا ماشي اللي فهم إياهي وحويان علماء ويسو خلافة مفهوم كان ويسو خلافة حرت إن قفك حرت حر لو دليو ورك ما تاجنا هوانت من هدي الدشوى للدلي هدي هوانتي من أو دلنا منك ولا دليا أيضا صنع الله عبدي سيء إلا الدليا وموقتا من يهوان هدي منك واحد دلنا هوانت الدلي ولا دلي هوانت هدي منك دشنا ولا دلي واسكمد ويان سنة النبي أنا عبدي عليه الصلاة والسلام وحصاهري قفك حرت أها هذا أدون دلو من لو دليا مثل لو ما دلايو أرنتاس علماء هذا الآد بدني كبحيا marka iska soo khulaasayno soo ururino laba ra'yi un bay ku soo urureysa laba ra'yi bay ku soo ururiyaan labada aragti ay kala leeyihiin aragti waa aragtida jumhuurta jumhuurul culamaa ay qabaan sida maalikiyada shaaficiyada xanaabilada sida ay qabaan waxay leeyihiin yani ana alxura laa yuqtalu bilcabdi qofka xorta adoon hadduu dilo loo dili maayo looma dilaya bay leeyihiin maxaa yeelay qisaasta waxaa la rabaa bay leeyihiin waa inay musaawaa jiro labada qof inay saman yihiin labadaanna laa musaawaata baynahuma kana addoonsi buu ku jira qofkaana qof xora wey laanna qofka la addoonsanayo waxay leeyihiin waxa weeyaan yani waa badeeco oo kaleeto wey badeeco la iibsanayo oo kaleeto buu addoonkii yahay suuq baa la geyn waa la iibsan ninkaan iskale siduu doono ugu tasarufi wax saas camalay maaragta leeyihiin allahna subxaanahu watacaala wuxuu waajibiyey almusaawaata fi lqisaas almusaawaata fi lqisaas ayuu alla waajibiyey in dadku dad islaho isku dhigmo in la isku dilo marka adoonka iyo qofka xortaa ma sinna bay leeyihiin ayuu halkaasi ku tegayaan laakiin abu xaniifa ra'yiga labaad abu xaniifa iyo asxaabtiisa wakadalika imaamu thawri sidoo kale ibnu abi layla daawud adzaahiri ayaga aimadaas kaleeto waxay qabaan يعني أنه يقتل الحر بالعبد أدونك ولو دليا أي مارت قفك حر تاهو أدونك دلي ولو قصاصيا ما دام هو مسلم يهي هذا كافر هدو يهي لو قصاصي مايو كافر قف مسلم لو قصاصي مايو لكن ما دام هو مسلم يهي ولو قصاصيا ولو دليا بليه وحين دليشنا الحديث إمام أحمد وورنايو أبو داود وورنايو وحديث صحيح حويان حديث علي بن أبي طالب هي مارة كليت عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم وحو رسول كليه مسلمين تديقون واسكن دقماء مرضو مسلم يهي كلام فضل بدنا أما أدون حنقضى أما مسلم حر حنقضى مرضو حدو مسلم يهي مسلم مسلم دلو الله قساسيه marka yani aragtidaas bay deliishanayaan aayadaas ahlu kitaabkaba ku soo degtay fi suurat lmaa-idana wayba ilaaqada bay leeyihiin waxayba ku tilmaamtay wakatabna calayhim fiiha ana annafsa binnafsi naf baa la yidhi naf naf waa loo dilaya marka halkaasay maaragtay ay marayaan marka ra'yigaas yani maaragtay qurduriyo kale markuu soo guurinayo wuxuu leeyahay ra'yigaas waxaa laga soo guuriyey saxaabadii علي بن أبي طالب باكو تجي عبد الله بن مسعود باكو تجي ذكي كرو تابعينتي يتبع تابعيني وحكم إذا رقاتي سعيد بن مسيب قتادئي مارك إبراهيم النخعي يعني أئمة فربدا أي كم أها قتله هدي أو ماركتي الضان هدو حر دله إن قفك حتى لو دله ظاهر كان وحال مدائني ماركتي أي سلا أموقته sida yani maaragtay culamada qaar waxay rajaxayaan ra'yiga abu xaniifa iyo maaragtay aimadan ibn sufyaan athawri iyo ay ku tageen ayay rajaxayaan maadaama uu muslim yahay in muslimka muslimka kale loo qisaasayo weeyaan marka allah sidaas uu leeyahay فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان مدى كله يعني أنت أنا عايز أنجلين هل قف هدي ضد بدل يسكوك تجان أي دلان دور قف ضد يسكوك تجان هل قف يدلين أيضا الله قصاصية كل نقطة هل قف الله يدلين يا مسلم كا طبعا قف ضد إسلادي شيء كبدا بقى هل قف إسلادي شيء ومشاركيا ولو دليا وحانا تسنية يعني ما رأتي أثرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركي أي ما رأتي أي قراء يعني ركت الضباء أما الشمس ده أكبر روايات يرهدان أي هل من دينين سعيد بن المسيب وحكسه ورنا يا عمر بن الخطاب منه يلي لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم لقتلتهم به جميعا هذه رأسا عقو إذل أي اسكوت تغاني هل كان من دينين dhammaantood raasan oo dhan bu halkaa nin baan u dilayaa buu yidhi marka hal qof in maaragtay yani loo qisaasi karo ummad badan loo qisaasi karana waa ay tusina weeyaan marka qatliga qisaasta waajibinaya oo allah uu leeyahay kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla waa qatliga camdiga ah urakaca ah wey kan khata'a ah iyo kan shubul camdiga ah labadaas kuma jiraan midka maaragtay qatliga dinku markuu yahay camdi iyo urakac iyo kas oo qofku u dilo waa markaa wey yani waxaa jira maalan adoo meel oo iska shabaax baranaya meel shiishayo ama ugaar inaad dilatid rabtid baa qof meesha ka soo baxay waa ku dhintay adigu ma aadan jirta qof inaad disho ugaar baad maarata ugaarsanaysay maarata toog baad baranaysa waxbaad shiishaysad baa qofaad ku dhintay sidii matal waxaa jira waxyaalaha aan lagu dhimanin oo kaleeto qofaad maaragtay يعني برباح يكون دفتو حتى الورار نجت وادنت كاسو كلا تمارت هذا ودنت لو قصاص ماي لأن في سباق شيء مرك قصاص كان الرباي وحويه وإنه سن يعني موسى أو سن أهين خطأ إنه سن أهين شوف العمدي وحلي هذا إنه سن أهين شوف العمدي وحاول قفكم والله الرئيسة وتقال الله ما يسوي حق حقين يسوي برباحين يسوي وادنت عمدي ويا تقالت كجيت لكن مد واحد لما رباحيه هذه وحلا مدك وحول كل من أي معه marka taas oo kaleeto labadaas qisaasta kuma waajibayso qisaasta waxay ka waajibaysaa midka kulakaca ah oo camdiga loo sameeyo weeyaan faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruuf waadaaun ilayhi biixsaan faman cufiya qofkii la cafiyo lahu axadkaasi min akhiihi walaalkii yacni shay-un waxun looga cafiyo يعني وحو قال قتل عمدي بو قال وو دلي قف بو كس دلي مركز ربي وحو ليهي فمن عفي يعني قفكي لعفيا ووحا لو جيدا فمن ترك له يعني لأخيه با لو جيدا قفك فمن عفي قفكي لعفيو له قفكاس من أخيه ولالكي أي من دم أخيه با لو جيدا ولالكي ديجيسي shay-un wax looga cafiyo oo macnaheeda loo jeedo qisaastii baa laga dhaafay wuxuu yidhi ninkan qofkii weliyulmaqtuulka ahaa kii la dilo weligiisii qofkii qofkan weligiisii ahaa ayaa wuxuu yidhi qisaastii waan ka cafiyey lama dilay diyaha iska bixiyo diyo diyar ogolaaday buu leeyahy taasoo kale markuu u cafiyaa walaalkii faatibaacun bilmacruufi wa adaaun ilayhi biixsaan marka yani wuxuu ku raadin noqday معناها ومعناها سلف كيكون فسريان هو أبو العالية إيه مارة مجاهد إيه سعيد بن جبير إيه عطاء إيه حسن البصري إيه قتادة ذبكى سودان وحيلين من ترك له شيئا من دم أخيه يعني قفك ولالك ديجيسي من ترك له شيئا له قفك أغتقى شيء من دم أخيه أغتقه ورضي منه بالدية ديارك راضي النغضب diy rabaa wuxuu dhiiggii walaalkiiba u cafiyey wuxuu yidhi lai qisaasi maayo diyaan rabaa buu yidhi marka walaalkii baa layidhi min akhiihi min dami akhiihi walaalkii dhiiggiisa qaatilkii damiirka wuxuu noqonaya yani akhil qaatil wey qaatilkii wax dilay walaalkiis baa la odhanaya waa walaalkiis islaam islaamnimada walaalnimo ku ah weeyaan marka waxay tusinaysaa bay culammada leeyihiin hadalka min akhiihi le la yidhi in maaragtay qofka qaatilkaahi dilka oo walaalkiis qof muslima ou dilaahi inuusan diinta kaga baxaynin laakiin dembi weyn oo kabiira ay tahay gaalkuma noqonayo dilka la dilo maxaa yeelay ayadoo dad muslimiina ay dirireen ayuu haddana ilaahay iimaan u sugaa wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu من المؤمنين بالي اقتتلوا ومعصية وذلك مسلمين تين إسلايا وذنب كبير وين وين لكن قفك هذا حراش هذا يراد ديجس وإبناية هذا حوالي وكو قالوا بيا قفكاس ديجس هبل وإبناية هذا يراد ولو كفرنا لأن ديجس إلهي بحرمي وح إلهي حرماتنا حلالي ستمركاس taas weeyaan marka laakiin min akhiihidan waxay tusinaysaa inuusan diinta kaga baxaynin qatliga qofka uu sameeyay laakiin dambi weyn oo kabiira uu yahay fattibaa'un bilma'ruf wa adaa'un ilayhi bi ihsan fattibaa'un fa'alayhi dushi sawaha yani waxa loo jeedaa fa'ala talib way ki wax dalbayay ama fa'ala al'afi ki afiyay ki atrahlaba weeyaan ki wax afiyay waxa loo jeedaa waliyul maqtul ki way kala dilay qofkii dhiiggiisii lahaa weligiisii ahaa wey oo ama diyada dalbayo diyo alla isii oranay ama cafiyey oo dhiiggii walaalkii cafiyey laakiin diyadii doontay waxaa dushiisa ah itibaacun raacid bilmacruufi wanaag si macruuf oo sharciga lagu yaqaano inuu wax ku doonto oo uu raaco yacni diyadiisa markuu dalbayo cunfi waa inuusan ku dalbin inuusan dhihin ilaa wa ilaa يعني ما رأيت سحوق لإنه سكر سنينه ثم معروفه إلا إلهي لو أجده وهو شيء لا حكمه وهي سيدا شرعي إنه كر سده أما إنه سنقين وحقي سكبرا ديالي ماشان ماشي بقول كهلاده ما يلا بقول حلاد كير إنك قادمين إنه سن أرنين أما وإحنا ميدا سكر سنين وظلمه وهي مركب وحال ربا فاتباع بالمعروف سمعروف إنه ما رأيت وشرعي لغو قرنيه inuu u raaco oo waxiisa ugu doonto baa la rabaa cunfi iyo midna aysan xaqiisa wax ka badan uusan raadsanin iyo waadaaun yani wacala alqaatili wey kii wax dilay oo qisaasta laga cafiyey isagana dushiisa waxaa ah adaaun gudasho ou ku guto ou guto ilayhi ilayani ilaa waliyi lmaqtuuli ka la dilay oo dhintay weligiisii dadkii diyada dalbayay inuu u guto بإحسان سي وناك وناك أو حقوق التبع الربا وأداء إليه بإحسان سي إحسان إيه سمفل إيه وناك أو كجرو إنه كجد أو قصي ديالي أسجن أو ديبا بالربا يعني مركي ديالي أو أقبلوا قصاص تلقجوا جيا وحال لقربا إنه ديالي سيدي شرفك أو أمري أو إحسانك إيه وناكها أو قتو إنه سن مير ميرين أو سن ديالي وقت جادي إيه سيدي نصوص تأيوك لحديدي inuu sidaytaa ugu yimaado uusan waktigeedii markii la gaaro mumaaqala wax la yidhahdo uusan ku samaynin meermeerin inuusan samaynin inuusan baksi ku samayninoo yacni xaqii uu lahaa inuusan ka nusqaaminin diyadii intay ahayd inuu dhiibo wa adaaun ilahi bixsaan inta taasaa loo jeeda wa adaaun wacala alqaatili kii wax dilayna dushiisa waxaa ah adaaun gudasho ilayhi ilaa waliyi lmaqtuuli ka la dilay weligiisii oo u guto owliyadoodii uu siiyo bixsaanin si wanaag oo sharaf ah oo wax ku siiyo ayaa dushiisa ah weeyaan dalika takhfiifu min rabbikum dalika arrinkaas oo ishaarada waxay u noqonaysaa cafwiga oo qisaasta qofka laga cafiyo iyo diyada oo la qaato weeyaan dalika arrintaas oo diyada qofka inta maaragtay qisaastii laga daayo dilkii diyo loo wareega iyo takfiifan fududayn wey oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay waraxmatun naxariis weeye oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay saasuu rabbi subxaana watacaala leeyahy waa allah subxaana watacaala raxmad oo allah idin siinayo oo idinka idiin naxariisanayo oo ou arrinka diinkana ou idiin fududaynayo weeyaan walidaalika cabdullahi bni cabaas wuxuu leeyahay waa ummadan muslimiinta arrintan la siiyey laakiin ahlu kitaabka nagama qarin wuxuu leeyahy cabdullahi bni cabbaas kutiba calaa bani israa'iila alqisaasu reer bani israa'iil qisaasa lagu waajibiyey fi lqatla walam yakun fiihim alcafwa walam yakun fiihim dushooda ma oonan ahayn yani ma aynan lahayn alcafwa ma aynan lahayn cafi looma ogolayn marka laakiin allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ummadan buu yani maarata u naxariistay markaasaa layidhi kutiba calaykum alqisaasu aayadan ilahay usoo dejiye buu oranaya cabdullahi ibni cabbaas cafwiga marka waxaa la yidhahdaa buu yidhi alcafwu an yaqbala diyata fi lcamdi qofka inuu aqbalo diyadii daga dilkii kaska ahaa ee ulakaca ahaa inuu diyada aqbalo markaasuu yidhi wadalika takfiifun mima kutiba calaa man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey wixii lagu waajibiyey oo idinka laydin fududeeyey way ummatu muxamed weeyaan marka sidaasuu ku oranaya fatibaacun bilmacruuf waadaaun ilayhi biixsaan marka aayaddaa saas u akrinaya marka ummaddaanun bay ku khasisan tahay ee aanu kitaabka wax la yidhahda cafwi ma lahayn oo diyo loo wareego qofka hadduu qof dilo waa loo dilaya sidaas keliya ahayd buu leeyahy faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliimun faman ictadaa qofkii xadgudbo bacda dalika yani diyadaas ou qaatay gadaasheeda qofkii xadgudbaa oo qatli la yimaado falahu qofkaas wuxuu leeyahay oo allah agtiisa uu ku leeyahay cadaabun cadaab buu leeyahay cadaabku aliimun uu xanuujiyo ayuu rabbi agtiisa ku leeyahay marka faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim waa shardi iyo jawaab wey faman ictadaa bacda dalika falahu jawaabtiisu sidaasay noqonay ictidaha marka maxaa loo jeedaa ictidaha waxa weeye diyow qaatay qofkii awal laga dilay qofka hore oo qisaastii cafiyey diyow qaatay markuu diyadii qaatay dabadeed buu qof dilay oo ciddii kale qaraabadeedii dilay ama kii laftiisiibuu u dilay waa ictidaa wey waa xadgudub wey waxaa la mid ah wuxuu dilay masalan yani hadduu qisaas qaato qisaas buu qaato qofkii qofkan maaragtay la rabay inuu u qisaaso intuu ka leexdaybu wuxuu dilay qof kaleeto oo beri ah oo qabiilkaas ninkaa ka tirsan yahay buu dilay waa ictidaa wey waxyaalaha hadda soomaali soomaalida ay samayso oo kale wey nin maaragtay shaydaan oo mufsida oo mooryaana wax dilayo markuu wax dilo qabiilkan waxay leeyihiin masal nin weynuu dilay nin masalan wuxuu dilayaa maaragtay ama ganacsado aha ama siyaasi aha ama nin maaragtay oo mutacalima bou dilay ama nin sheekhuu dilaya markuu dilo waxaa leeyahay reer hebel hebelka dilay ninkii la dilay kan iskuma dhigma labadaa nin ismale moorayaan waay ninkan reer hebel yaa ninkan u dhigmay baa laleeyahay yani ninkaan dhakhtarkii la dilay dhakhtar reer hebel waa in loo dilaa shiikhii shiikh hebel reer hebel waa in loo dilaa yani qaabkaasoo jaahiligii ah baa ka socda maarata qaabkaasa la sameeya marka ictidahay soo gelaysaa faman ictadaa bacda dalika qofka xadgudbo bacda dalika hadduu diyo qaato ama qisaasto waxa weeye falahu cadaabun aliimun ilaahay agtiisa ayuu cadaab ku leeyahay cadaab ayuu leeyahay adduunkana waa la qisaasi aakharana cadaab buu leeyahay naarti ilaahay buu gelaya weeyaan marka dadka ahlu cilmiga waxay ka hadlaan qofkii diyo qaato markuu diyo qaato dabadeed hadduu wax dilaa xukunkiisu muxuu noqonaya yani diyadii buu qaatay hadda falahu cadaabun aliimun baa la yidhi ilaahay uu leeyahay laakiin xukunkiisu muxuu noqonayaa oo maaragtay yani maxaa lagu fulinaya culummada markaa sida imaamu maalik iyo imaamu shaafici raximahum llah waxay leeyihiin wuxuu la mid yahay kaman qatala ibtidaa'a qof hadda wax dilay oo kale ayuu la mid yahay oo xukunkii qofka hadda wax dilaa uu yeelan lahaa buu yeelan oo waa la qisaasi waa loo qisaasi karaa waa la cafin karaa diyaa laga qaadan karaa intaba waxa weye xukumkaasuu yeelanay laakiin ciqaab aakhara buu leeyahay maadaama ictidaha uu sameeyey cadaabkii aakharana waa uu leeyahay laakiin culummadii maaragtay salafkii sida cikrima oo kaleeto iyo sudiyi iyo ayaga waxay qabaan qofkaasi cadaabka uu xukumka uu yeelanaya waa in la dilo keliya weeyaan in la dilo waay marba hadduu isagoo diyo qaatay oo wax dilaa waa la diliye lagama dhigaayo qof cusub oo kaleeto waa la dili wax diyo laga qaadanaya iyo cafis la cafinaya ma jiro weliba xaakimka muslim muslim muslimiinta madaxda u ah ninka madaxweynaha ah xataa ma oranayo dadkii oo laga dilay dadka ninkan hala cafiyo uma dalbi karo wardadiihu cafiya xataa uma raadin karo wey cafi inuu u raadiyin lagama doonaye waa in la dilaa wey si ou kan kale ugu maaragtay qofka kale oo arrintaas samayn lahaa oo ugu quus qaato weyan marka labada ra'yiba culammada way leeyihiin wey walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaabi lacalakum tattaquun walakum waxaad leedihiin haddaad tihiin dadkii mu'miniinta ahaa fi lqisaasi yani qisaastii yani qofki qofka loo dilo qisaastii weeye yani qatlu lqaatil waay kii wax dilay oo la dilaayey dhexdeeda waxaad ku leedihiin oo aad idinkugu sugnaatay xayaatu nolol baa idinkugu sugnaatay hadda meeshaan allah wuxuu yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun baa idinkugu sugan weliba wuxuu raaciyey yaa uli lalbaabi dadka caqliga kaafida u saaxiibka ahow dadka cuquusha wanaagsan lahow ayuu allah leeyahay marka hadda qof baaba la dilahayaaye see xayaato ugu sugan tahay walakum fi lqisaasi xayaatu lal qof la dilo dilkiisiiba xayaato idinkugu sugan taha layihi marka xayaatadaas waa mid la wada fahmi karo qofka qof dilaa haddii la dilo inta kale dadka kale oo dhan baa noolaanaya waa noolaanayaan dadka maxaa yeelay wuxuu og yahay qofkii rabay inuu qof dilo wuxuu garanayaa inuusan noolaanin haddii uu qofkaa dilo in la dilayo buu ogaanaya mar hadduu ogaado in la dilayana waa ka joogsanaya ficilka xunka uu samayn lahaa mar hadduu ficilka ka istaagay oo dilku yaraado dadkii nololdaa soo gelaysa waa noolaanayaan weeyaan marka usluubkan oo walakum fi lqisaasi xayaatun waa usluub aad iyo aad maarata aad u qiimo badan islaamku uu isticmaalo maxaa yeelay yani wuxuu leeyahay ibnu kathiir oo kale markuu soo guurinayo wuxuu leeyahay kutubtii hore waxaa ku qorneed buu leeyahay alqatlu anfa lilqatli buu leeyahay dilka ayaa wuxuu reebaa dil kaleeto inuu sameeyo ayuu reebaa baa ku qornaan jirta dilka alqatlu anfa lilqatli dilku dil kale buu reebaa ayaa kutubtii hore ku tiilay buu leeyahay markaasu wuxuu yidhi qur-aankaba ilaahay wuxuu ku keenay walakum fi lqisaasi xayaatu marka wuxuu leeyahay fajaat hadihi alcibaaratu fi lqur'aani cibaaradaana qur-aanka ku timid markaasu wuxuu leeyahay ayadoo afsaxu wa ablaqu wa awjad yani mid fasaaxo badan ah balaaqadeeda aad ay u dheer tahay maaragtay haddana ay gaaban tahay alfaadeeda ay gaaban tahay maxaa yeelay yani wuxuu leeyahay liannaha aqalu xuruufan min tilka alqatlu anfa lilqatli markaad idhaahdid yani wuxuu leeyahay waa afar iyo toban xaraf ayay ka kooban tahay afar iyo toban xaraf ka kooban tahay laakiin alqisaasu xayaatun haddaad tidhaahdo waa toban xaraf wey waana ka gaaban tahay waana ka baliiqsan taho nololaa idinkugu jirta wey dilku dil buu reebaa iyo dilkaa nololi ku jirtaayo oad ku noolaanaysaan laba cibaaro oo usluubka balaaqiga ku kala sarreeya weeyaan marka walakum fi lqisaas waxaad ku leedihiin xayaatu nolol baad ku leedihiin allah qisaasta nolol buu idinkaga dhigay waad ku noolaanaysaan markii qofkii wax dilayo in la dilaayo oo ogaado oo sidaa uga haraahi uga joogsado nolol baa idinkugu sugan weeyaan yaa ulilalbaabi dadka caqliga saafiga u saaxiibka ohow ulilalbaab buu ilaahay ku tilmaamay maxaa yeelay dadkaas waa dadka khitaabka ku intifaaco ayaga wey amarka dadka qaadanaya ayaga weeyaan lacalakum waxaad mudantihiin lacalakum tattaquuna yani lacalakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad ka iska ilaalisaan ood ka dhowrsataan qatligii iyo dilkii inaad iskaga ilaalisaan waxyaalaha muxaramaadka inaad ka dhowrsataan iyo dunuubta ayaad mudan tihiin yani sidaasuu rabbi leeyahay marka markii qofka qof loo dilaahi dadka kale marka dilka waa iska ilaalinayaan weyaan wallah subxana wa tacala alam